deegaanka barwaaqo hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa laga hirgeliyey ceelbiyood riig ah kaasoo bulshada deegaanku ay baahi weyn u qabeen daafurka ceelbiyoodka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada balanballe odayaal dhaqameed haween iyo dhalinyaro gudoomiyaha degmada balanballe iyo sidoo kaleeto agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta galmudug ayaa ka warbixiyey ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka barwaaq ee hoostaga degmada balanballe iyaga oo sheegay in ceelbiyoodkaasi qeyb ka yahay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo gobolka galgaduud waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye oo baahidii ay ka codsadeen reer barwaaqo oo uu dhagaxdhigay si wakhti kooban uga soo jawaabay madaxweyne waa mahadsantaan leeyahay waxaan sidoo kale mahad u celinayaa wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug wasiirkeeda galbeydka iyo wasiir ku-xigeenkeeda iyo howlwadeennadeeda waxaan rabaa kale inaan mahad celiyaa hay-addii fududaysay ama bixisay dhaqaalaha ceelkan lagu qoday iom oo ah oo ah markii koowaad aysan hayna markii labaadna aysan hayna marar badan deegaanka degmada balabal wax ka qabatay iyaduna waa mahadsan tahay kambeniga cawaale oo cawo miirana oo toddoba beri ceelkaa ku qoday iyaguna waa mahadsan yihiin baan leeyahay
tan waa bilow baahiyihii tuulo barwaaqo bilow ayay u tahay waxaa xigi doona kolley oy dowladdana qorshaynaysaa in maaragtay isbitaalka laydiin dhiso in maxaa la dhihi jiray iskuul laydiin dhiso in maaragtay waxyaabihii dee maaragtay aasaasiyaadka ahaa iyo mashaariicdii aasaasiyaadka ahaa in deegaankan la keeno dadka noloshooda in macnaha waxyaabo soo kubciyo kor u soo qaado maadaama dadkan xoolodhaqata iyo beeraley intaba ay noqon karaan in macnaha maxaarata howlahaas laga shaqeeyo waa mahadsantihiin reer tuulo barwaaqo sida ma garanaysaa wanaagga badan ood ula shaqayseen dowladda iyo weliba hay-addii iyo kambanigii shaqadan qabanayay sidaas si lamida guddoomiyaha waxaan ku bogaadinayaa asagana maamulkiisa inay har iyo habeen u taagnaayeen shaqadan sidii ma garanaysaa ay ku hirgelin lahaayeen ilaahay mahaddiis waa noo hirgeshay